salaad maxamuud maqaadin oo ka mid ah ganacsatada yaryar kuwaasi oo ku hanti beelay dabkii dhowaan ka kacay suuqa daraawiishta ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana bulshada soomaaliyeed ka codsaday in ay soo caawiyaan salaad waxa uu ka shaqayn jiray ladbixinta gaadiidka noocyadooda kala duwan sida gaadiidka raaxada iyo mootobajaajta salaad maxamuud maqaadin ayaa raadiyo beerlula ugu waramay dhibaatada kasoo gaartay dabka dhowaan ka kacay suuqa weyn ee daraawiista isaga oo dhinaca kale bulshada ka codsaday in caawinaad ay la soo gaaraan baabuurtana waan alxamayne baabuurtana waa buufinayne adiga ayaa nooc shaqo waan u qabanayna waxyaalaha aan ka shaqaynayna alxamdulilaahi meeshaan waxaan ku shaqaynayna hadda gacankumaba haynaba oo nin hadda makaanika iska ahay oo alaabtaa sberbartiskaan iibinayna waan ahay gobollada dhexe iyo meel walba wax laygu soo dirsado oo boolol iyo wax walbala waa dhiibi jirnay meesha waxay ahayd meel dhan oo macnaha oo biishal ah macnaha oo aad loogu shaqeeyay ahayd marka hadda amarkaanana meesha ku dhaco maya warmaqalay nagu noqotay marka dambena taleefana iyo wax walbaa nala soo diray wakhtigaasna shan saac lix saac malay ahayd haddii aan soo coranna wax laga gaari karaba malaha wixii oo dhanba waaba basbeeenba ka ugu muhiimsan oo aad noogu weynaad micnaha wuxuu ahaay matooradaas oo meesha noogu gubaday ogsijiinadaas adiga qalab intaas ugu weyneyd macnaha iyo ogsijiinadaas oo baabuurta aan aan ku alxanaynay iyo rotoloolada iyo boolashaas iyo maxaan kuu sheegaa faroodooyinkaas maxaan kuu sheegaa kaambaanooyooyinkan maxaan kuu sheegaa shimeesyadaas war adiga iliyo nooc alaab meeshan oo macbil oo baabuur oo electri oo nooc walba leh waxaan kuu sheegayaa sideedaba qofka bini'aadanka ah waxaa ka dambeeya waa saddex mitir cid la dhexdhigaayo kaligaabaa lagu dhexdhigayaa haddii aad ku dambaabdidna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku qabsanayaa axad aan hadda aan dhihi karno alaabtaas asagaa gubay ma jirto khadar baan ugu dhacday qofkii gubay hadda asagaa is yaqaana annaga ma sheegi karno laakiin dabkeenaas annaga meeshaasuu ka kacay qof bini'aadan oo dhihi karno maanta qofkaasaa gubayne ma laha ilaahay aanan ku aqoonsanaya ilaan qof hadduu qofkaa iga gubaayo anaaba ka dhacsalahay sooma waaba ka yeeleenba laakiin marka arrinka sidaasay u dhacdaniyow war meeshaan wax ii haray iyo wax ii yaallo ma jiraan waxaas gubtay ayaa meesha yaallo alaabihii iyo waxaynoo dhanba iska gubanna iska dhex taaganna waxaan samayna ma naqano waxaan fufujinaynaa maxaan kuu sheegaa wixii goommo ahoo meeshaan ku gubtay waxaan fufujinaynaa maxaan kuu sheegaa wixii oo electri oo meeshaan ku gubtay wixii booleh wixii arneeleh dhulkaan ka fufujinaynaa miraayadihii waxaan aa arkaysid waa miraayadihii baabuurka haddana miraayadihii meeshaan lagu gadaayoon shiidmayoon hadda aruurinayno wax aan tala ahan meeshaan ku hayno wax alla wixii raba macnaha inaynay caawiyaan oo raba ina magacaygii muuqaalkayga ila waddada la yaqaano waa cajiro oo ehel iyo arxana maanta soomaali weynna way wada dhasheen furahayga waa shan lixdan lixdan iyo saddex labaatan iyo afar si kastaba ha ahaatee waxaa jira ganacsato yaryar kuwaas oo ku hanti beelay dabkii ka kacay horaantii bishan suuqa daraawiishta ee beledweyne islamarkaana wajahaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah maadaama ay burbureen ganacsigii ay noloshooda ku maarayn jireen